bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda reer puntland meel kastay joogaan waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan mi- maanta eh, rabaa miidiyaha iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer puntland iyo deriska eh, galmudug inaan u qeexo oo u caddeeyo eh, xeerarkii aanu soo saaray digri- eh, digreetadii aanu soo saaray labadii digreeto ee wada socday oo runtii aanu maqmaqlayno hadallo eh, ka soo baxaya hadday reer puntland tahay ganacsatada ama gaadiidleyda iyo hadallo ka imaanaya eh, galmudug Eh, bal marka ugu horeysa waxaan u sheegaynaa ummadda ee, digreetadaan soo saaray inay ahaayeen kuwo aanu ku talagalnay in amniga oo keliya in wax lagaga qabto ma ahayn ee, kuwo cid gaara ee, ama durayay ama waxyeelaynayay kuwa kalena caawinayay ma ahayn waxay ahaayeen kuwo aanu arkaynay inay ku salaysan yihiin nabadgelyada dalka haddii ay galmudug tahay iyo haddii ay puntland tahay labadaba waxaanu ka hadlaynay waxay ahayd runtii isu socodka kaasoo eh, sidaad la socotaan eh, nimankan em, burcad diimeedka loo yaqaano ay iyagu si gaara iyo si toosaba runtii ay u isticmaalaan aan ka warhaynaa gaadiidka socda qaarkood runtii inay iyaguba leeyihiin waxaan dareemayaa arrintan oo ku salaysnayd een, ku salaysnayd muxuu ahay nabadgelyada keliya in si kale loo qaato haddaba dadka reer puntland ee ka hadlaya dhinaca gaadiidka waxay ila tahay inayan fakar wanaagsan ahayn ama caafimaad qaba in qof danihiisa gaar ahaaneed isagoo u jeeda inuu ka hadlo xeerkan soo baxay sharcigan soo baxay waxay la tahay in dhiigga dadka ee, runtii lagu xalaashado ama la hordhigo nin jeebkii wax geli lahaa waxay la tahay inaanay habboonayn qof kasta oo si wanaagsan ee, oo deganaansho ku jiro u fakeraya u arkaa inay qaldan tahay haddaba ragga ka hadlaya gaadiidkan iyo arrimahan waxaan dareemayaa in eh, yacni ay ahaayeen qayb ka noqon karaan ninka ka hor yimaada arrintan yada ah, dowladdu waxay u qaadanaysaa inay qayb ka yihiin nimankii ku soo daabulayey hubka iyo ragga hadday galgala tahay hadday boosaaso tahay hadday garoowa tahay iyo hadday gaalkacyo tahayba inay ka mid yihiin waxaan dareemayaa dowladduna il gaara ayay ku haynaysaa waxay la tahay ganacsatada waxa faa'iidada ugu jirta dowladdu waa ogta ganacsato keligeed ma shaqayn karto dowladduna ganacsato la'aan ma shaqaynayso waa ognahay faa'iidada ay dalka soo hooyaan waa ognahay wadaniyadoodaanu ognahay haddaba inta yar ee iyagu ujeeddada gaarka ah ganacsiga laftiisa ugu jirta waxaanu leenahay marnaba gorgortan ka gelmaysa dowladda puntland arrimaha nabadgelyada dalkeeda iyo dadkeeda ka geli mayso gaadiidkaasna waxay la tahay dowladdu sidii ay u joojisay weeye Ee, wasiirka ee, howlaha guud iyo gaadiidka wuu la hadlay runtii ganacsatada gaadiidleyda wuu la hadlay si yacni loo qorsheeyo habkii ay u kala wareegi lahaayeen labada gaadiid Ee, taasina run ahaantii waxaan u aragnaa waa mid ee, nabadgelyo ku jirto waxaan u arkaa waa mid deganaansho ku jirto waa mid derisnimo wanaag ku jiro ay la tahay gaadiidka waanu hubnaa ee, wararka aanu hayno ee dowladnimadan waxa weeye in hub lagu soo qariyo een, ee, muxuu ahaa qaraxyana een, runtii lagu soo maleego haddaba taasi aan ugarta- uga hortagno yaanu tanu samaynay mid aanu cid gaara iyo gruub gaara iyo ga- ganacsato gaara iyo maamul goboleed gaara midna aanu ku xumaynaynay maaha waxaannu aragnaa inay run ahaantii eh, labada dhinacba ay tahay faa'iido waxaan hadalkayga ku soo koobayaa arrimahan iyagaa ee aanu soo saaray ma ahayn eh, mid aanu khalkhal ku gelinayno ee, muxuu ahaa aagga iyo dadka iyo maamulada ka jira cidnaba laakiin waxaanu qabnaa waanu ummadda u sheegaynaa sida aanu ula tacaalayno ama ula dagaalamayno ama yacni ee, dhibtu noogu soo gaadho inaanay labada maamul ee dhinacyada naga xiga midna aanay u soo gaadhin waa kaa hargeysa ka dhisan iyo galmudug midna inaanay u soo gaadhin wixiina haddii aan si yani midnima ay ku jirto aynaan informationka iyo wararka iyo dhinaca waxaynu isku diidannahay waa jirtaa waaba isku diidannahay waxaynu isla ogolahay ee labada dhinacba danta ugu jirto inaynu isla qaadanno dee caqliga saliimkaabaa cid walba faraysa waxaan u malaynayaa wax alla wixii ee, yacni danta ku jirto qof waliba isagaa garanaya annaga dantayadii baa ku jirta waxaanu arkaa kuwa hadda hore u arka inaanay dan ugu jirin inay dantooda ku jirto waxaan leeyahay ummadda reer puntland meel kastay joogtaba inay si yani taxadar leh nabadgelyada u ilaaliyaan waxaan leeyahay huteelada dadka seexanaya in dadka huteelada leh ay ogaadaan cidda seexanaysa iyo waxay qabanayaan iyo waxay eh, samaynayaan iyo meeshay ka yimaadeen waxaan leeyahay darisyadu inay iswada bartaan dadka makhaayadaha wada fadhiya waxay la tahay magaciisa siaan horeba u yidhi waa laga yaabaa magaciisa inaadan garan laakiin weji ahaan inaad garato inuu qof kugu cusub yahay iyo qof aad makhaayadda ku arki jirtay inuu yahay suuqa kuwa maraya ka adeeganaya iswada yani la garan karaa waxaan leeyahay dowladdu keligeed waxba ma qaban karto goob kasta iyo meel kasta dowladdu ma joogto marka in dadku la shaqeeya waxay keenaysaa natiijo wanaagsan oo gacanta lagu dhigo nabadgelyadii dalka waxaan leeyahay taxadar gaara ha la sameeyo waxaan leeyahay wixii aad ka shakidaan u soo sheega ciidamada amniga Ee, dowladdu runtii ee, aad iyo aad bay u shaqaynaysaa saraakiisha amniga iyo ciidamada reer puntland dhammaan waa salaamayaa wabilaahi towfiiq
su-aal arrinta ku saabsan arrintan ah in gaadiidku uu ku hakanayo magaalada gaalkacyo ma waxaa ula jeedaan in badeecadii uu siday uu ku dejinayo gaalkacyo islamarkaana gaadiidku uu kula kala wareegaya gaalkacyo wasayladii ganacsiga oo awal gaadiidku me- goboleelaha fog u kala gooji jiray baa waxaa taa inay gaalkacyo ku koobnaato oo ay kula kala wareegaan mise totally macaa badeeco macaa gaadiid waa joojiseen maya ee gaadhiga badeecadda sidaa badeecaddiisii halkan buu ku dejinayaa waxaanu hubinaynaa inaan waxba lagu soo qarin waxaanu hubinaynaa nabadgelyada badeecaddaas baanu hubinaynaa dabeedna gaadhi kaleoo sugaya ayaa qaadaya laakiin dadka marka la hubiyo dadku waa isu soconaya isaga Qof walba- waa qaadka sooma waa isaga yes Ah.
waa la baarayaa qofka haddii la arko oo la garto waa la sii daynayaa laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye hubka badeecadda hoosteeda la soo gelinayo iyo dadka shabaabka ah ee gawaadhida inta lagu soo raro ee tegaya puntland imanaya ee gelgele garaya ee boosaaso gelaya ee ee ku hadhaya meesha layaa gaalkacayo kuwaanu anagu ka hadlaynaa waa kuwa qofku hadduusan dembiile ahayn meeshu doonuu soomaali dalku doono iyo meeshu doono ayuu tegaya marka anagu badeecadaanu ka hadlaynaa in la dejiyo la hubiyo gaari kala qaado gaarigii koonfurta ka yimi halkaasu ka noqonaya gaari ka yimi waqooyiga ee, gaalkacayo ama puntland gudaheeda ka yimi baa imanaya qaadaya saasay badeecaddu u soconaysa kuwa puntland gaadiidka puntland markaasna xagga uma gudbi karo uma gudbi karo labada gaadiid mid walba bartaasi ku egi waa mahadsantahay haddii ilaahay ogolaado waa mahadsantahay